wararka ka imaanaya gobolka galgaduud gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada liyu boolis ee deegaanka soomaalida ethoobiya iyo dadka deegaanadaas deegaanada hadda dagaaladu ay ka socdaan waxaa ka mid a belidhiig ismadhaqa iyo deegaanka lababar kuwaas oo ku yaalo xuduudda soomaaliya iyo etoobiya dagaalkaas waxaa hadda lagu soo warramayaa inuu geystay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac nabadoon maxamed aadan oo ka mid a odayaasha guriceel ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalka ay ku dhinteen dad ku dhow boqol qof kuwaas oo ah dhinacadii dagaalamay waxa uuna sheegay in ciidamada liyu boolis ay gubeen deegaano fara badan oo ku yaala tuulooyinka lagu dagaalamay waxaa kaloo uu sheegay in caruur iyo haween la dilay mogtahay etoobiya oo kabilka shanaad ma garat waxaan weli bini aadankaba ka dhicin yan meesha ka dhacay ma garat meesha niman kabilka shanaad ay samaysteen oo la yidhaahay ubaxsheen layu boolis nimankaas baan ummadii xasuuqhaya ma garat waxa ay dhaafeen waxa ay dhaafeen ma jiraan aqaladii dadka reer baadiyaha aqaladoodii iyo kuwii tuulooyinkii wixii o dhan intii o dhan waa gubeen ma garan aqalaala aqalkaashaan dambay ku shidahayaan waxaa ka mid a meesha la yidhaahdo balidi kami ka mid a ismadhaqa waxaa ka mid a meel oo la dhaho toosan dheer meel kaleeto oo lababaar u dhow oo la yidhaahdo muxuu ade dadkan waa dad dawal maamul dawladeedna sheegayo etoobiya sirikeelka shanaad baa tihiin qabiilna ah ma garan waa nimankaa laleeyahay layihi booliska oo maaragtay qabiilka adeer lama tiin karo dadku hadda maydka maba la xisaabi karo dad ilaa boqol iyo santi gaaraya waa dhinteen ma garan waxaa ka mid ah islaan sagaashan iyo afar shan afar sano jirta oo indhala oo xajisa oo aqalkii lagu gubay waxaa ka mid ah caruur yar yar oo dalqa gadmuud oo saddex jiri iyo laba jiri iyo oo ay qaateen oo rarteen waxaa ka mid a islaamo u urle oo uurdooxseen oo ayagoo nool baabuurta ay ku daba xidheen oo saas nafta uga dhacday maya maya hadda saacaddan aan kula hadlayo waa socotaa xabadda waxay cafinayaan male wax dhaqaaqa oo arkaan nimanku waa waa dilayaan aqalkaakeen waa gubahayaan xasuuq xasuuq caalami ay samaynayaan dagaalkan ayaa bilowday laba maalin ka hor waxaana lagu soo warramayaa in khasaaruhu uu aada u fara badan yahay dadka dhaawacmay qaarkood ayaa la keenay isbitaalka magaalada gurceel halkaasi oo lagu dabiibayo dhaawacyadooda waxaa kaloo jira sida wararka aynu ku helayno dhaawacyo culus oo dhakhaatiirta isbitaalka gurceel ay sheegeen inaanay wax ka qaban karin xaaladooda caafimaad